wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa degmada mahaddahay ku qabatay kulan diiradda lagu saareeyay ka mid noqoshada dhalinyarada ee geedi socodka dhismaha golaha deegaanka degmadaasi kulanka waxaa ka qayb galay maamulka degmada mahaddahay guddoomiyaha dhalinyarada degmadaasi iyo mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabelle nuur xasan muuse ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan
runtii waxaan rabaa inaan ujeeddada loo soo keli yeelay miitinkan kulankan dhalinyarada bahda dhalinyarada oo wiilal iyo gabdho isugu jira inaan idiin sheego ujeeddada wadahadalka dhalinyarada loogu furayo wax kale ma ahan dhinaca dhismaha golaha deegaanka waxaa ka mid ah dhalinyarada inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa kaloo muhiim ah yacni youth dialogan ama wadahadalkan dhalinyarada ah inay dhalinyarada helaan fursad ay ku horumarinayaan naftooda iyo deegaanka si ay madashan ugu noqoto meel ay kusoo bandhigaan fikradahooda waxaan rabnaa fikradihiina inaan helno oo la xiriira dhismaha golaha deegaanka degmada macadaay see u aragtaan maxaa idinka qorsho ah ma qaar appetite u qabo danaynaya jiro inay ka mid noqdaan golaha deegaanka degmada jowhar iyagoo qabaa'iladooda kasoo galaayo fikradihiina waa nooc inoo muhiim guddoomiyaha dhalinyarada degmada mahadaay ayaa ka mahad celiyey kulankan ay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle la yeelatay dhalinyarada waxaan u mahad celiyeynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijkan yani noo qabatay run ahaantii waa arrin yani muhiima waa ogsoonaya waxa socdo oo maalmahan degmada ka socdo waxaa waaye golayaasha deegaanka dhismahoodii wax kalena noogumala yeerin waxaa waaye sida aan uga qayb qaada lahayn siday ila tahay marka aad iyo aad iyo wasaaradda u mahadsan tahay kulankan ayaa door ka qaadan doona ka mid noqoshada dhalinyarada ee geedi socodka dhismaha golaha deegaanka degmadaasi